madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay khudbaddiisii sannadla ahayd ka hor jeediyey fadhi wadajira ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee koongareska maraykanka khudbaddan oo ahayd t c koowaa tan iyo markii dib loo doortay bishii nofembar ee sannadkii hore ayuu wuxuu si dheer uga hadlay arrimaha gudaha ee maraykanka iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne obama wuxuu sheegay inay jirto horumar badan oo la sheego isagoo soo hadal qaaday in toban sano oo dagaalla ah ay ciidamada maraykanku dib u soo noqonayaan sidoo kalena sannado dhowr ah oo dhaqaalo xumo ay maraykanka haysatay in ganacsigu haatan abuuray in ka badan lix milyuun oo shaqooyin cusub ah obama wuxuu yidhi dhaqaalaheennu wuxuu abuurayaa shaqooyin laakiin dad aad u badan ayaan weli helin shaqo buuxda oo joogto ah macaashka shirkadaha ayaa cirka isku shareeray laakiin in ka badan toban sano ayaa mushaharaadka iyo weliba gunnooyinka ama dakhliga ay dadku helaan aysan badnayn oo ay weli yar yihiin madaxweyne wuxuu sidoo kale ka hadlay dadka dabaqadda dhexe madaxweynuhu wuxuu sheegay inay tahay shaqada jiilka maraykanka sidii loo daari lahaa mishiinka runta ah ee kororka dhaqaalaha maraykanka oo ah dadka dabaqadda dhexe oo kor u soo kaca soona kobca obama wuxuu sheegay in shaqada aan weli dhammaani inay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa gorgortanka asaasiga ah ee lagu dhisay maraykanka fikradda ah haddii aad si adag u shaqayso mas-uuliyaddaadana qaadato waxaad awood u leedahay inaad hore u socoto iyadoon la fiirinayn meeshaad ka timid sidaad u eegtaa ama qofka aad jeceshahay madaxweynuhu wuxuu ka digay in dhimis kharash oo si otomaatig ah u dhaqan gasha haddii aanu koongareysku heshiis ka gaarin dhinaca miisaaniyadda ay taasi wax u dhimayso diyaargarowga milatariga hoosna u dhigayso kororka dhaqaalaha islamarkaana ay burburinayso arrimaha ahmiyadda leh sida waxbarashada tamarta iyo caafimaadka obama wuxuu ku baaqay xal labada xisbi ay u dhan yihiin oo saldhig u ah suuqa oo loo helo cimilada isbeddelaysa wuxuuna sheegay haddii aysan koongareysku u qaadin tallaabo ay ku ilaalinayaan mustaqbalka jiilka inuu isagu qaadi doono tallaabo amar sare ah oo isaga u gaara obama wuxuu sheegay inuu doonayo inuu koongareska kala shaqeeyo si loo dhiirigeliyo daraasaadka iyo tiknolojiyo gacan ka geysan karta gaas si dabiici ah oo nadiifa loo isticmaalo oo dhowraya hawada iyo biyaha madaxweynuhu wuxuu sheegay in sannad iyo bar ka hor uu soo bandhigay sharciyo shaqooyinka maraykanka ah taasoo ay dhaqaaliyahanno madax bannaan ay sheegeen inuu abuuri doono in ka badan hal milyuun oo shaqooyin cusub ah wuxuuna uga mahad celiyey xubnihii koongareska hore inay ansixiyeen qaar ka mid a sharcigaasi balse wuxuu ku booriyey koongareska maraykanka ee haatan inay meel mariyaan sharcigaasi inta ka dhiman isagoo sidoo kale soo gudbiyey qorshayaal kale obama wuxuu sheegay inuu soo gudbinayo qorshayaal dheeraad ah oo lacagtooda si buuxda loo bixiyey oo si buuxdana aan isku beddelayn miisaaniyadda ay labada xisbi isku afgarteen ka hor muddo siddeed iyo toban bilooda qorshayaashan ayuu sheegay inaysan taana lacaga ku darayn kharashka dowladda wuxuuna sheegay inaysan ahayn waxa loo baahan yahay dowlad weyn balse ay tahay waxa loo baahan yahay dowlad fikir fiican leh oo dejisa ahmiyadaha iyo maalgelinna ku samaysa koror ballaadhan barack obama wuxuu khudbaddiisii xalay ee sannadlaha uga hadlay dhinaca tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha isagoo sheegay inay u baahan yihiin in la dayactiro obama wuxuu sheegay in haddii la dayactiro kaabayaasha dhaqaalaha ay shirkadaha waaweyn ee shaqooyinka abuura ay shaqooyin badan u soo rari doonaan gudaha maraykanka obama wuxuu sheegay inuu hindis ahaan u soo jeedinayo mashruuc halkudhigiisu yahay marka hore hagaaji kaasi oo sida ugu dhaqsiyaha badan dad shaqaa ugu abuuraya iyagoo ka shaqaynaya meelaha halboolayaasha ah ee sida ugu degdega badan u baahan in la dayactiro sida ku dhowaad toddobaatan kun oo buundo oo liita oo ku yaala dalka oo dhan iyo si loo xaqiijiyo in culayska oo dhan aanay dusha uga dhicin dadka canshuurta bixiya waxaan sidoo kale hindisayaa buu yidhi obama bahwadaag dib loogu dhisayo maraykanka kaasoo soo jiidanaya maalgashiga gaarka ah si aan sare ugu qaadno waxa uu dhaqaalaheennu u baahan yahay sida dekana casri ah oo aan badeecadaha ku iibgeyno dhuumo saliidda qaada oo casri ah oo dabaylaha iyo duufaanta u adkaysan kara iyo iskuulla casri ah oo u qalma carruurteenna madaxweynuhu wuxuu sidoo kale khudbaddiisa uga hadlay waxbarashada iyo barnaamijyada ay dowladdu ka qayb qaadan karto wuxuuna sheegay in waalidiin badan oo dabaqadda dhexe ah aysan awoodin iskana bixin karayn lacagta ay carruurtooda uga bixiyaan iskuullada gaarka ah ee xanaanada ah ee carruurta marka hore la geeyo wuxuuna soo jeediyey qorshayaal ay dowladdu arrintaasi gacan ka geysanayso obama wuxuu yidhi waxaan hindisayaa inaan kala shaqeeyo gobollada dalka inay ka dhigaan dugsiyada xanaanada ee carruurta oo tayo fiican leh mid uu heli karo ubad kasta oo maraykanka ku nool halkii dollar ee aan ku kharash karayno waxbarasho taya leh oo ay carruurta yar helaan wuxuu naga badbaadinayaa buu yidhi in ka badan toddoba dollar oo aan hadhow ku bixinno obama wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la hubiyo in shahaadooyinka dugsiga sare laga bixiyo inay carruurta ay ku ridaan waddo ay shaqo fiican ku helayaan madaxweynuhu wuxuu kaloo khudbaddiisa uga hadlay isbeddel lagu sameeya sharciyada dadka soo galootiga ah ee ku sugan gudaha maraykanka madaxweynuhu wuxuu sheegay in isbeddel rasmi ah ay ka dhigan tahay amniga xadka oo la xoojiyo wuxuuna sidoo kale sheegay in isbeddel run ah uu ka dhigan yahay abuuritaanka jid mas-uuliyad leh oo lagu helayo dhalashada maraykanka jidkaasi oo ay ku jiraan in la hubiyo qofku wuxuu soo maray bixinta canshuuraha iyo weliba barashada luqadda ingiliishka obama wuxuu kaloo sheegay in labada xisbi ay wakhtigan ka shaqaynayaan sharci ku saabsan dadka soo galootiga ah wuxuuna sheegay inuu ammaanayo hawshaasi isagoo weydiistay inay u soo diraan sharci wadajir ah bilaha soo socda oo isaguna sheegay inuu saxiixi doono madaxweyne obama wuxuu khudbaddiisii xalay ku soo hadal qaaday lacagaha gunnooyinka ama mushaharaadka kala duwan ee maraykanka obama wuxuu sheegay inuu og yahay in dhaqaaluhu xooggan yahay marka shaqo daacad ah oo maalintii la sameeyo lagu abaalmariyo mushahar ama gunno daacada obama wuxuu karu qaaday mushaharka ama gunnada ugu yar ee maraykanka ee lagu shaqeeyo isagoo ka dhigay sagaal dollar saacaddiiba madaxweyne obama wuxuu khudbaddiisa uga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan ciidamada maraykanka ee ka howlgala dalka afghanistan obama wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu maraykanku u dhammaystirayo howlgalka uu ka wado afghanistan isagoo sheegay in soddon iyo saddex kun oo askari horey looga soo celiyey dalkaasi wuxuuna sheegay in xilliga guga ee sannadkan in ciidamada maraykanku ay isku beddelayaan kuwa dhinaca doorka taageerada ah halka ciidamada afghanistanna ay hoggaan ka qaadanayaan
that over the next year, another 34,000 American troops will come home from Afghanistan. This drawdown will continue, and by the end Obama wuxuu sheegay inuu awoodo inuu ku dhawaaqo in muddada sannadka ee soo socota soddon iyo afar kun oo ciidamo Maraykan ah laga soo celin doono Afghanistan. iyadoo yaraynta ciidamaduna ay sii socon doonto sidoo kalena dhammaadka sannadka dambe uu gebi ahaan soo xidhmi doono howlgalka ama dagaalka maraykanka ee afghanistan madaxweynuhu wuxuu sidoo kale khudbaddiisa ku soo hadal qaaday ururka alqaacida obama wuxuu sheegay in ururkii soo weeraray maraykanka labadii kun iyo kowdii uusan ahayn mid sidiisii hore u xoogan obama wuxuu sheegay in kooxo yaryar oo alqaacido ku xidhan ay ka soo baxayaan dhinaca jasiiradda carabta iyo afrika balse si halistaasi looga hortagana wuxuu sheegay in maraykanku uusan u baahnayn inuu ciidamo diro oo ay dalal kala galaan balse taa beddelkeedu wuxuu sheegay inay u baahan yihiin inay caawiyaan dalalka ay ka mid yihiin yeman libiya iyo soomaaliya si ay amnigoodu iyaga u ilaaliyaan ugana caawiyaan isbahaysiga la dagaalamaya kooxaha argagixisada obama wuxuu kaloo sheegay in caqabadaha horyaala maraykanka aysan keliya ku ekayn alqaacida isagoo sheegay in maraykanku uu hormuud ka noqonayo dadaal ku wajahan ka hortagga fidinta hubka nukliyerka wuxuuna soo hadal qaaday xukuumadda kuuriyada waqooyi obama wuxuu sheegay in taliska kuuriyada waqooyi ay tahay inay ogaadaan in nabad iyo baraare lagu gaari karo oo keliya iyagoo fuliya waajibaadka caalamiga ah wuxuuna sheegay in daandaansiga kuuriyada waqooyi sida kii ay sameeyeen xalay oo kale uu keliya sii goodoomin karo obama wuxuu sheegay inuu maraykanku saaxiibadiisa berber taagan yahay sidoo kalena uu xoojinayo gantaallada difaaca islamarkaana uu hogaamin doono adduunka si tallaabo adag loo qaado oo looga jawaabayo halistaasi